halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan waa subaxnimo sabti ah bisha sebteembarna waa sagaal sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah saare cabdi axmed
qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo beeniyey in dowladdii hore ee uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa ay etoobiya la gashay heshiis maxaabiis iyo dadba laysku weydaarsanayo isagoo dhanka kalena cambaareeyey dhiibista ay dowladda soomaaliya cabdikariin qalbidhagax etoobiya u dhiibtay
in dad laisweydaarsaday iyo hawa yaraatee ma jirin hadday jiri lahayd qolo wasiira la keeni lahaa sharciyadeeda sideedao sharciyad in la sameeyo waxa waa in golo wasiirada keenaa golaha wasiirada ay ansixiyaan loo gudbiyaa baarlamaanka baarlamaanka uu ansixiyaa kadib madaxweynaha uu siiya horta markaasi sharciyad noqonaysaa
waxaan kaloo idiin haynaa gobolka florida ee dalkan maraykanka ah oo dadka la amray in ay ka qaxaan duufaanta saacadaha soo socda halkaasi kusoo food leh dhakhtarad soomaaliyeed oo iyana ka mid a shaqaalaha heeganka la geliya ayaan waraysi idinkaga haynaa qodobadaasi iyo weliba sheekooyin kale ayaan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynaa balse marka hore wararkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo golihiisa wasiirada ayaa sabtida maanta ah waxa ay ku kulmi doonaan goobta lagu magacaabo cam david halkaasi oo ay ku muujin doonaan walaacooda ku aadan duufaanta irma waxaana la filayaa inay kaga hadli doonaan waxqabad loo samayn doono gobollada ay ku fool leedahay waa duufaan xun xaqiiqdii laakiinse sida ugu adkeed ayaan ugu diyaar garoobayn wax kastoo way fiicnaanayaan ayuu yiri isagoo markaasi kasii baxayay madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump aqalka cad ka hor inta aysan diyaaradii qaaday u qaadin beerta maanta ay ku kulmi doonaan isaga iyo golaha wasiirada
nin maraykana oo ka soo jeeda gobolka maryland ayaa shalay qirtay dembiyo argagixiso ah kadib markii lagu soo eedeeyey inuu u dagaalamay kooxda al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalanta ninkan oo lagu magacaabo maalik jones oo labiyo soddon jira ayaa waxa uu tababar la soo qaatay islamarkaana uu taageeray kooxda al-shabaab maalik jones ayaa mas-uuliyiinta soomaalidu ay usoo gacan geliyeen dowladda maraykanka bishii disembar ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii isagoo markaasi isku dayayey inuu dooni u raaco dalka yemen jones ayaa waxaa uu wajihi doonaa soddon sano oo xadhiga oo xabsiya waxaana la xukumi doonaa bisha januari shan iyo labaatankeeda ee sanadka soo socda af soomaaliga idaacadda v o a ayaad wararkaasina kala socoteen subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay aan ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo haatan ka tirsan aqalka sanadka soomaaliya ayaa beeniyey in dowladdii hore ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa etoobiya la gashay heshiis ay labada dal isku weydaarsanayaan maxaabiis iyo muwaadiniin sharmaarke oo waraysi gaara siiyey barnaamijka martida mikrofoonka ee v o a ayaa sheegay in heshiiska ay golaha wasiirada ee xukuumadda kheyra ay u cuskadeen dhibista cabdikariin muuse qalbi dhagax uu keliya ahaa heshiis dhex maray dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya iyo maamulka galmudug oo xuduudda labada dal colaadi ku dhex martay ra-iisul wasaarihii hore sharmaarke ayaa dhanka kale khalad weyn ku tilmaamay in cabdikariim qalbi dhagax oo uu sheegay inuu ahaa muwaadin soomaali ah loo gacan geliyo ethoobiya waryaheenna london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa waraysi gaara khadka telefonka kula yeeshay ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid sharmaarke waxaanu ugu horreyn weydiiyey sida uu arko heshiiska ay golaha wasiirada soomaaliya u cuskadeen dhiibista qalbi dhagax way soo gaareen arrintaasna horta wax ka jira ma jiraan annaga xukuumad ahaan qof aan u igmadnay inuu heshiis la galo etoobiya dhinaca maxaabiisii horta ma jirin dadka hadda la yidhi waxbay sameeyeen ama heshiisay galeen arrimo waxay ahayd deegaanka iyo xuduudka dagaallo ka dhacayay iyo dad islaayay xasilintooda haba yaraatee meel uga jirtay yacni halisweysa halisweyaarsado dad maaragtay maxaadiis ama dad soo ama dad yacni muwaadiniin ah meel uga jirta haba yaraatee ma jirin marka waxay la tahay arrintaas ayaguna marna ma aysan matalayn dowlad oo kuma aysan matalaynin waa gartay marka heshiiska ay golaha wasiiradu sheegeen ma waxaad leedahay ma ahayn mid heer federaala oo wuxuu ahaa mid ku kooban xalinta dhibaatooyin xuduudo ah oo u dhexeeya dowlad deegaanka soomaalida iyo maamulka galmudug
horta dowladda federaalka shaqo ku lehed maaha laakiin xataa shuqul kuma leheyd waxay ahayd dad islaayay iyo sida loo xasilin lahaa in xiisada dad badan waa ku dhintay inaysa xiisada meeshaas aysan kasii weynaan dowlad federaalna sideedaba heshiis markay galayso dee dad baa u igman inay galaan heshiisyada heshiis waxaa u igman sideedaba madaxweynaha ra-isul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda hadday u noqoto in laba wadan ay heshiis galayaan ku saabsan arrimo lawadaarsanaya ama saas
waayahay laakiin doodda waxay tahay dad badani ay qabaan in xubnaha wasiiradaadii ka tirsanaa ama maamulkaagii xilligaasi hoos imanayay inay magaca xukuumadda wax ku saxiixeen haweenaatee kumaysan saxiixin xukuumaddana uma igman runtii arrin la xidhiirta in dad isweyaarsada iyo haweenaatee ma jirin hadday jiri lahayd qolo wasiiraa la keeni lahaa sharciyad sideedoo sideedoo sharciyad in la sameeyo waxa waa in golo wasiira la keenaa golaha wasiiradu ay ansixiyaan loo gudbiyaa baarlamaanka baarlamaanka uu ansixiyaa kadib madaxweynaha uu siiya horta markaasay sharciyad noqonaysaa wax aan golo wasiira looga doodin iyo wax aan la igmantoona sharciyada haweenaati waxay ku salaysan tahay ma jiraan waayahay xukuumaddaadii marka sharci ay meel marisay oo heshiisa oo ay ethoobiya la gashay miyaa jira oo ku saabsan in maxaabiista ama dadka dembiilayaasha ah la isweydaarsado
waxba yaraatee ma jiraan meel annaga aan ku wada seexana anaga ethoobiya inaan dad isweydaarsanno dhinaca dastuurka haddaan eegno dabcan waxyaabahaas way qeexayaan laakiin dowladdu waxay ku doodaysaa in dhibaato uu ka abaabulayay gudaha qalbi dhagax iyo arrimo kale laakiin haddaan su-aal kale adiga ku weydiiyo siyaasiyan maxay kaaga dhigan tahay adiga dhiibista qalbi dhagax iyo in dowladda soomaaliya ama xukuumadda soomaaliya ay u aqoonsato ururka o n l f inuu la mid yahay al-shabaab nin muwaadin soomaaliyeed dhiibistiisa waa arrin runtii anaga khaldi weyn ilaah runtii arrintaasna ma ahayn in la sulayo haddii xataa maanta dembi lagu soo oogo qalbi dhagax ama qofkii qof kaloo muwaadin soomaaliyeed ah dee waxaa process lama siinayaa jira lagu fiirinaya waxa uu galay inay saxiyiin hadduu galayna dalka gudihiisa maxkamad lagu saaray laakiin sideedaba muwaadin adiga aad mas-uuliyadiisa haysid waana waxay la tahay arrin aada u qaldan in in dal kale farta gacanta laga saaro waayahay marka arrinta arrinta kaleeto hadda onlf a ka shaqaansiisana anigu hadda onlf meel kaleeto sharci darra ka tahay mawa aan aragba looga yacni loo loo yani loo saar inay tahay terrorist group meel adduunka keli ay ka jirto ma jiraan arrintaas sababta ay u dhaheen waa waa waa jurxad terrorist ah dee iyagaa laga rabaa inay caddeeyaan meel kaleeto adduunka ay ka yihiin male maraykankii ka shaqeeya meelahaas ay joogaan marka dee arrintaas xukuumadda laga rabaa inay jirto qaacidaysa hadii la yidhahdo intii hadda adiga aad dalka ra-iisul wasaaraha ka ahayd dabcan waxaa la leeyahay qalbi dhagax wuxuu ku sugnaa uun soomaaliya ma ka warhaysay arrintiisa waa run uu ku sugnaa inuu de dalka joogo waa ogeyn hadda dhiba ma jirin annaguna de runtii qof nagula soo dhacay arrimahaasna ma jirin dee muwaadin soomaaliyeedna dalkiisa oo joogi karaa uu hadda uu wadanka umadiisa iyo dalkiisa soo dhex joogaa uu hadda dib ay leedahayna ma jirto haddii asaga dembi lagu soo oogo la dhaho dembi fal dembibu ama dalka gudihiisa ka sameeya ama dalka dowadiisa ka sameeyna dee falkii dembiga in la keeno la fiiriyo haddii wax cadaalaan dalka gudihiisa qofka waxkood lagu saaraya laakiin sida muwaadinka dowladdu mas-uul waxay ka tahay xuquuqda qofka muwaadinka marka waa inay ilaalisaa wey
kaasi waxa uu ahaa cumar cabdirashiid sharmaarke ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo khadka telefonka ugu warramayey waryaheenna ridwaan xaaji cabdi weli waraysigaasi oo dhammaystiranna waxaad uga bogan kartaan barnaamijkeenna martida mikrofoonka oo aad dhegaysan kartaan idaacaddeenna fiidnimo ee maanta
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal mar kale gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa waxaa saacadaha soo socda kusoo wajahan duufaanta irma oo ah duufaan dabaylo xoogan oo badan iyo roobabba wadata barasaabka gobolkaasi ayaa xaaladda halis ku tilmaamay waxaana malaayiinka qof ee gobolkaasi ku nool la amray inay meelaha duufaantu ku wajahan tahay ay ka baxaan magaalada briton ee waa bradeton ee gobolkaasi florida oo ah meelaha ay duufaantu kusoo wajahan tahay waxaa jiro dad ka qaxaya cabsi xooganoo jirto awgeed dadkii deganaa magaalada ayaa ka qaxay balse dadka ku haray ayaa waxaa ka mid a doctor qaali cabdalle xuseen oo ah dhakhtarad qaliin kana howlgasha isbitaalka magaaladaasi baleke medical center halkaasi oo shaqaalaha heegan buuxa loo geliyay duufaantaasi haddaba qaali cabdulaahi ayaa iyada caruurteeda waxa ay kala baxday magaaladaasi khadka telefoonka ayayna iiga warantay guud ahaan xaaladda cabsida ee jirta
magaaladan joogo waxaa la dhahaa bradenton hal sacay waxay u jirtaa tampa hawadani anigay noo soo socotaa marka hore waxaa la dhahay dhinaca miami ee aadaysay hadda way isbedeshay dhinaca westside ee usoo socotaa on the way to tampa waa gartay marka bal waxaad iiga warantaa cabsida laga muujinayo meesha aad joogtid iyo dadka sida ay yihiin cabsida waxay bilaabatay mondaydan umalena anoo walmart aadoo cunto kasoo gadanayaan arkay biyihii dhan oo la dhameeyay rootigii iyo wax kastoo dhammaaday markaasaan is dhahay maxaa la dhahaa xoogaha serious u qaado gaasaska dhan waa maxaa la dhahaa magaalada way ka dhamaatay tragyaal badanaa la keenay oo gaaska buuxo marka maxaa la dhahaa marka hore magaalada miami aa la dhahaa laga wada tago hadirtaane waxaa laga yaabaa all of south florida inay dhahaan halaga tago waa gartay marka hadda meesha aad joogto dadka ma bara kaceen mase way joogaan gudaha anaga dad badanaa baxeen all of florida waa waxaa la dhahay marka hore the east side ee maxaa la dhahaa hawada aadeysa lakin hadda waxay dhaheen since yesterday afternoon mase this after this morning aan filanaa inay dhaheen right in the middle marka the east side and the west side labadaba way way affect garaynaysaa ay dhaheen marka governorka wuxuu dhahay magaalada dhan halaga wada tago hada haddaa u dhowdihiin south of florida ka taga marka dhinaca marka koonfurta bariga iyo galbeedkaba ha waa gartay marka dad badan miyaa ka barakacay halkaad joogto ha dadka dhan waa wada baxeen dad yara waxaa ku haray magaalooyinka dadka hareen guryahoodii waxay usoo gagateen maxaa la dhahaa plywood iyo maxaa la dhahaa shutters ee albaabka iyo darishadaha iskaga xirxiraan marka waa loo diyaar garoobay waa loo diyaar garoobay adiga soomaalida ku dhaqan halkaas ayaad tahay ood ka mid tahay isbitaal ayaad ka shaqaysaa saaad ii sheegtay caruurtaada miyay kula joogaan oo nolosha caadi miyay idin tahay maya anaga caruurteena wednesday morning arbacadii aan aan wadnay three o'clock in the morning aan magaalada laba saac noo jirtaan diyaarad ka goosanay saacida ugu geeno because ani anaga keliya soomaali ka ah magaaladan halahan ka naqaano marka dad kale oo maxaa lahaa wehel ah nolnalama joogaan marka hooyaday aabahay iyo ciddayda waxaa jiraan houston aan u geenay ani cisbitaalan ka shaqeeyaa oncolana ahay marka muhiim waxay maxaa dhahaa waxaa ah inaan joogo oo patient ka caawino waa garta marka inta kilomitr oo dabeysha ay ku socoto ilaa iyo hadda wax warbaahinta ay sheegtay xawliga dabeysha ay ku socotay ma jirtaa waxay dhaheen t v-gan kala soconaa iyo maxaa la dhahaa news c n n aan ka maxaa lahaa ka fiirsanaa shaqadeenana maxaa la dhahaa waxay email ay noo soo diraan ay dhahayaan weather channelka or um, the broadcasting system um, eh, they're in touch with. So all the updates, email nagu soo diraan ay dhahayaan cisbitaalka way diyaar garooween patientska oo cisbitaalada kale laga soo waday agteena la keenaa um, so waxayna no also provide gareeyeen cisbitaalka inaan joogno markay hawada noo soo dhawaato habeenkii sabtiga habeenkii ilaa subaxdii maxaa dhahaa axadda aa la filanaa inay noo timaado waa gartay marka soo dhowdahayna cisbitaalkay noo diyaariyeen inaan cisbitaal ka seexano waxaad bal iiga warantaa marka waxaad ii sheegtay in dad badan oo bukaano ah oo goobaha ay saameeyeen duufaanada ugu daran ee ku dhuftay gobolkaas aad joogtay florida ay idin soo gaarayaan dadku xadiguma aad buu u tiro badan yahay soomaalise ma aragtay intii aad dad bukaanaa la kulmaysa dad hal qof oo soomaali ah magaaladan weli kuma arkin magaalo noo dhow oo taampa la dhahayo xoogaha ka weyn soomaali yar degan tahay uu ninkayga la kulmay laakiin magaaladan degannahay braydentana la dhahaa waxaa degan about konton kun oo qofaa degan qof soomaali xaafad dad soomaali aan anaga ahayn weli lama kulmin laba sanaana degannahay inta bukaanada la keenaya ayaan ka hadlaya isbitaalka ajoog bukaanada hal qof soomaali kuma arkin laakiin weekendigaanan onkool ahay isbitaalada kale dadka maxaa dhahaa dadka joogaan oo oo bukaana noola keena i'm not sure inay soomaali ahaanayna in kale
doctor qaali cabdalle xuseen oo ah dhakhtarad qalliin kana howlgasho isbitaal ku yaala magaalada bredeton ee gobolka florida ee dalkan maraykanka oo duufaanta irmo ay khatar gelinayso kusii socoto sida la sheega ayay taasi ahayd oo qadka telefoonka iigu waramaysay
waa tahay weli laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatana soomaaliya magaalada jowhar ee maamulka hirshabeelle waxaa ka socda ololaha doorashada lagu soo dooranayo madaxweyne cusub oo maamulkaasi yeesho kadib markii baarlamaanka maamulkaasi uu xilka ka xayuubiyey madaxweynihii hore ee maamulkaasi warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray waryaheenna xuseen xasan dhaqane
musharaxiin iyo wakiilo matalaya ayaa waxa ay shirar gaargaar ah la yeelanayaan xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada guddiga doorashada ayaa waxa uu u asteeyey labaiyo tobanka bishan sebtembar inay qabsoomto doorashada xildhibaan abuukar xasan cali maqaney guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada maamulka hirshabeelle ayaa v o a u sheegay in doorashada waqtigeeda aan laga dibdhigi doonin bisha labadeedii ayaan u qoondaynay in la qabto araajida oo waxayna ku ogtahay beri oo sabti ah oo sabti wixii ka dambeeya wax arji oo musharax laga qabanayo ma jirto maalinta axadda iyo isniintana inay khudbooyinkii oo musharaxiinta ay barnaamijkooda siyaasadeed ay usoo bandhigi lahaayeen xildhibaanada iyo bulshada inay jeediyaana ugu talagalnay maalinta talaadada oo laba iyo tobanka bisha ahna waa maalintii oo doorashadan u qoondaynay annaga marka wax iska bedelay wakhtigaas ma jiro xilligeeday dhacaysaa hadda oo aada u jeedo oo goor maqhrib la dhaafay oo ceshihii aadaankiisii u dhacaya ah shaqada waxaan u hayno oo aad arkayso oo hadda aan joogno waa wakhtigaas oo nagu yar wakhtigan waxaa aada u xadiday afar iyo tobankii ayaa madaxweynihii hore xilka laga qaaday marka qodob dastuuria waaye in soddon maalmood gudaheeda haddii madaxweyne xilka laga qaado ama uu iska casilo ama uu ka geeriyoodo in lagu soo dhiso madaxweyne kale oo madaxweyne ku-xigeenka uu xilka sii hayn karaa soddon maalmood oo keliya qodobkaas dastuuriga ayaa wuxuu qasbayaa dastuuriga ah ayaa wuxuu qasbayaa in muddadaas gaaban in aan wax ku soo gabagabayno oo wax kororsiimo ah haba yaraatee aysan dhicin nabadoon axmed cabdulle jimcaale oo ka mid ah nabadoonnadii wax ka dhisay maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu ku taliyey in maamulka loo dooro shaqsi ku habboon hogaaminta hirshabeelle islamarkaan aanan dib loo soo celin wax uu ku tilmaamay waddadii loo maray riditaankii madaxweynihii hore kolley dalkani khaladaadkiisu waa iska badan yahay sidii hadda madaxweynihii hore ee hirshabeelle lagu riday runtii khaladaadkeeday iska lahayd laakiin wax kastaba ha ahaatee waa la soo gudbay haddana meeshii waxay u baahan tahay mas-uul hogaamiye stateka hirshabeelle dhowaanna doorashadiisii ayaa dhacaysa in wixii dhacayna laga heshiiyo oo la yska afgarto lana sameeyo madaxweyne cusub oo la doorto si ma aragtay dib u heshiisiin iyo dhibaatadii dhacday looga dawoobo horena loogu socdo sida maamul goboleedyada kale soomaaliyana horumar la sameeyo oo aan maaragtay gadaal loo noqon guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdi faarax laqanyo oo ka mid ah siyaasiyiinta u ordaya xilka madaxweynaha hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada jirta looga bixi karo oo keliya wada shaqeyn iyo hogaamin fiican maamul goboleedkan iyo waxaa weeye maamul goboleed hodan ah ee runtii dadka degana ay mudan yihiin sidan si dhaanta inay helaan horumar amni dhaqaalo waxbarasho sidanna si ka duwan waxaa loo gaari karaa in la helo hogaamin fiican iyo shacab isla jaan qaada isla markaana ka saara dhibaatada uu ku jiro maamul goboleedkan maxaa yeelay annagoo bad iyo beer iyo bar xoolaad leh dhul intaa la eg degan in dadkeennu sidaa u yaalaan runtii aadaan ka xunnahay waa wax haddii lagu isku wada tago la qaban karo laga shaqayn karo laakiin u baahan in ummadda loogu yeero lana hogaamiyo halka loo socdana la garan karo haddii xilka lay doortana waxaan ballan qaadayaa inaan sidii horeba uga soo shaqeeyo gobolka hiiraan ummadda reer hiiraanna igu taqaano hirshabeellena inaan sidaa si ka fiican warshadaha ku yaalla la kiciyo bad iyo beri iyo xoolabaan laysa saaro dadku gaajada ka baxo la shaqaysto arrintaasna insha allah dhammaanteen u howlgeli doonaa maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu dhowaan yeelanayaa madaxweynihii labaad muddo hal sano gudaheed xuseen xasan dhaqane v o a jowhar
waa tahay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan weli subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay waa sabti bisha sebtembarna waa sagaal sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka haatana magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa xalay markii ugu horreysay in ka badan shan lix iyo labaatan sannadood lagu qabtay ciyaar la ciyaaray xilli habeennimo ah waxaana ciyaartaasi oo ahayd ciyaar final ah oo kama dambaysa ay dhex martay kooxaha kubadda cagta ee degmada hodan iyo degmada waaberi iyagoo ku tartamayay tartanka degmooyinka gobolka banaadir ciyaartaasi waxaa gabagabadii saddex iyo hal ku badiyey kooxda ka socotay degmada waaberi haddaba waxaan khadka telefoonka ku wareystay cabdixafiid cabdisamed zaciimka oo ah tafatiraha idaacadda ciyaaraha f m ee magaalada muqdisho oo aan ka wareystay bal ciyaartaasi xalay xilli habeennimoa muqdisho lagu ciyaaray waxay ahayd markii ugu horeysay garoonkaasi weyn ka kubadda cagta lagu ciyaaro xilli markaa haween markaa laga daawado marka mas-uuliyiinta ciyaaraha gobolka banaadir ayaa iyagu waxay markaa dadaal xooganay muujiyeen in ciyaarahan ama gabagabadooda tartankan afartii bisha soo bilowday augusto in ciyaarta gabagabadeeda markaa laga dhigo xilli habeen markaa la ciyaaro arrinta ugu weyn sida markaasi mas-uuliyiintu marka ay sheegeen ama fikrad ahaan markaa aan u qabo ay ku xambaartayna dalxiiska waxay tahay in la muujiyo in magaaladu marka ay tahay magaalo nabadgelyo sportiga isdhexgalka uu yahay mid ay dadweynuhu marka aada u jecel yihiin in markaasi sheekada markaa laga dhigi karo bal habeen in dhalintu marka ay imaan karto garoonkana marka ay ku daawadan karaan oo caawa habeenkii xaliba marka ay u joogeen in ku dhow toban kun oo taageeray waa tahay cabdi xafiid waxaad sheegtay ilaa dadka usoo daawasho tegay ciyaartaasi in toban kunba ay ku dhoweyd ama ay ka badnayd xilli habeena siday dadkaasi ugu suuro gashay inay garoonka yimaadaan oo ay u soo galaan oo ciyaartii markay dhammaatana ay guryahoodii u tagaan cabdilcasiis magaalada muqdisho si kasta ha ahaato marka la eego dhanka nabadgelyada ha ahaato waa nabad marka dhan markaa laga eego waxyaaba marka iska dhici kara way jiraan oo marka si lamaisnaana marka ay ku dhacdo haddana muqdisho waa nabad xilli marka habeen sagaal saac xitaa waxaad helaysaa mootooyinka nooca loo yaqaano bajaajta oo meeshii aad doonto muqdisho degmooyinkooda markaaad ku tegi karto runtii marka sida dhabtaa laga hadlo waddooyinka ciidanka jooga way controolayaan mootada aad saaran tahay ama gaariga aad saaran tahay un kadibna caadi aad marka ugudbaysaa marka muqdisho marka xalay afar saaco habeenimo ay dadweynuhu markaa ka imaanayeen oo bajaaj aad u fara badan ayaa dhoobnayd iyo gawaari aad u fara badan banaanka garoonka oo dadweynuhu markaa qaadayey oo marka dadweynuhu markaa isku dirayeen marka bajaajtii ama mootooyinkan marka caadiga la raaco oo saddex qof afar qof lagu raaci karo oo aad qiimahooda marka u jaban yahay iyo muqdisho oo inta badan marka layrar markaa lagu xiray wadooyinkii iyo dadkii oo kalsooni markaa muujinaya bahda sportiga cabdicasiis lama celin karo si kasta oo nabadgelyadu uxun tahay sportiga waxaad moodaa in isaga uusan markaa lahayn waddo markaa ka xiranta oo jiirayo meeshii markaa uu doon waa tahay adigu gudahaad ku jirtay labada kooxood ee finalka ee degmada hodan iyo waaberi oo dee waaberi baa ciyaartii finalkii ku guuleysatay bal jawiga iga sheekee dareenku siduu ahaa markay ciyaartu socotay xilliguna habeen ahaa iyo dadkii kasoo qeyb galay siday dareemayeen maxaad adigu ku cabiri kartaa maxaa maxaa kaaga baxay adiga runtii cabdilcasiis dareenka taageerayaasha waxuu ahaa mid runtii aada markaa ukacsan shucuurka dadweynaha ama taageerayaasha dhammaanba degmooyinka gobolka banaadir ayaa halka aada uga muuqatay durbaana la garaacayay calamada markaasi degmooyinka ugaarka ayaa lasatay hooyo marka aan ku qiyaasi karo da-deeda siddeetan sano ayaa astan sporta u sheegtay inay caawa marka ay u ahayd habeen farxadeed oo weli markaa abid ay sugayeen oo muddo laba sano oo xiriira markaasi degmada waaberi laga qaadiyay kama dambaysta finalka oo degmada xamarweyne iyo sidoo kale degmada markaas yidhahdo bondheer marka ay kaga guulaysatay marka hooyadaa xitaa sideetanka jirtay iyo kuwa da-aadeeda ayaa garoonka soo buuxdhaafiyey oo calamadii degmadooda marka iyagu sita dhinaca amniga markaan eegno dadkan soo gelayay iyo ammaanka garoonka sida loo sugayay jawigu siduu ahaa marka dhinaca ammaanka eegto cabdilcafiis dhanka ammaanka marka la eego ma jirin wax dhibaataa oo dadweynuhu sida caadiga marka maalintii loo baaro ayaa markaa loo baarayay ciidamo waa ay markaa ku sugnaayeen mar kastaba inkastoo garoomadu markaas ay wacnaan lahayd in ciidamo markaas aan la keenin haddana ciidamo banaanka garoonka ciidamo waa ay joogeen gudaha markii mas-uuliyiintu marka ay soo gaareen maamulka gobolka iyo qaar ka tirsan wasiir ku-xigeenadii iyo wasiirada markaasi ciidamada socday dabcan gudaha garoonka marka way ku sugnaayeen laakiin ma ahayn ma jirin wax qalqal markaa dhanka ammaanka ku saabsan gudaha banaanka dadweynuhu markaa lagu soo baarayay garoonka sidii caadada u ahaba marka hore marka maalmihii ay soo geliyeen loo baaraya loo baarayay
kaasi waxau ahaa cabdi xafiid cabdisamed zaciimka oo ah tafatiraha idaacadda ciyaaraha f m ee magaalada muqdisho oo khadka taleefonka iigu waramayey laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan gabagabada idaacaddan kusii siqaynaa sahre cabdi axmed ayaa waxay tiri heesta saaka aniga aynu haya cabdicasiisow wax badan ayaa gabdhaha ma aragtay heese gacmaha saas loogu seerseeraayo loo keenay laakiin hadda kiin jaamac gabar la yidhaahdo waayadan heeseeda ay danananayaan ayaa waxay leedahay barashada walaalnimo iga badan intaasaa bay noo joogta camal codkaasi baxsan ee kiin jaamac idaacaddeenna subaxnimo ayay gebagaba u tahay cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo asaare cabdi axmed booxaan idin leenahay intaynu kulmi doonno idaacadda afarta marka ay tahay afrikada bare xaggeenna sidoo kalena aad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada ee duhurnimo inta ka horreysa nabadgelyo
sakaba lagabadi lagabadiye naftubu kacarto burdherka fushayo badow sheekadiisiyo bahabkiisa waan xidhay badow sheekadiisiyo buhubkiisa waan barashada